إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka hadduu alla qadaro aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah kamiin askar looga dilay dowladda federaalk ayaa ka dhacay degmada dayniile ee magaalada muqdisho sargaal ka tirsan maamulka somalilan ayaa lagu toogtay magaalada burco ee gobolka togdheer weerar kala duwan islamarkaana khasaare lagu gaarsiiyey askarta shisheeyaha la shaqeeya ayaa waxay ka kala dhaceen hiiraan iyo jubbada hoose nin ku kacay falkii qowmuluudka iyo askari ka tirsan ciidanka maamulka jubbaland ayaa lagu toogtay fagaaro ku yaala kamsuuma ee wilaayada jubbooyinka dowladda kenya ayaa silib ku wareejisay tuulo ka tirsan dhulka n f d iyadoona dadkii deganaa ay la'yihiin qaab ay uga baxsadaan mid ka mid ah hindheergaradka soomaaliyeed ayaa si kulul uga hadlay war uu madaxweynaha dowladda federaalka ah uga been sheegay taariikhda soomaaliya iyo etoobiya alfurqaan ayaa baahisay muuqaal hor leh oo ay ka soo muuqanayaan qaar ka mid ergadii wax ka soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka
الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن أركي فهفهسن kamiin askar looga dilay dowladda federaalk ayaa ka dhacay degmada dayniile ee magaalada muqdisho weerarkan dhabagalka ah oo ahaa mid qorshaysan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay xaafadda alhuda gaar ahaan waddada ka soo leexata jidka warshadaha ee aada dalcadda alhuda inta la xaqiijiyey weerarka waxaa lagu dilay laba askari oo ka mid ahaa ciidankii weerarka dhabagalka la kulmay hal qorina waa laga qaatay gaari ay la socdeen ciidamo booliisah ayaana si gaara weerarka loogu beegsaday dhanka kale waxaa xalay gobolada hiiraan iyo jubbooyinka ka dhacay weerar khasaare lagu gaarsiiyey askarta shisheeyaha la shaqeeya ee soomaalida ah haddii aynu ku bilowno hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne waxaa ka dhacay qarax lala beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka hirshabelle hal askari ayaa kaga dhaawacmay sidoo kale jubbooyinka waxaa xalay dagaal toosa lagu qaaday fariisinka askarta kenya ay ka samaysteen deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose weerarkaas hubka noocyadiisa kala duwan ayaa laisku adeegsaday sidoo kale xalay waxay mujaahidiintu dagaal toos ah ku qaadeen saldhigga ciidamada kenya ay ka samaysteen deegaanka cabdalla biroole oo dhaca duleedka magaalada kismaayo khasaare lama soo sheegin balse wixii ka soo kordha wararkayaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaan insha allah idinkugu soo gudbi doonaa nin ku kacay falkii qowmuluudka iyo askari ka tirsan ciidanka jubbaland ayaa lagu toogtay fagaaro ku yaala kamsuuma ee wilaayada jubbooyinka mahad cubayd ayaa faahfaahinaya xukunnadan ayaa waxay shalay ka dhaceen degmada kamsuuma ee wilaayada jubbooyinka waxaana lagu kala fuliyey laba nin mid ka mid ah raggaas ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu ku kacay falkii qowmuluudka qaadiga oo arrintaas ka hadlayana wuxuu yidhi eedaysane cabdulaahi ooyow mayaane da'diisa waa labaatan jir cabdulaahi waxaa lagu soo eedeeyey inuu liwaad amba faaxisho ku sameeyey wiil yar oo sanadkiisa u dhexeeya shan ilaa lix sano intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay cabdulaahi ooyow wuxuuna ku jawaabay sida tan waa sameeyey liwaadka waa ku sameeyey wiilka yar intaasi kadib maxkamadda ayaa waxay ku dhawaaqday xukunka ninkan maxkamadda markay dhegaysatay aadda loo soo jeedayay cabdulaahi iyo jawaabtiisa una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sidii soo socota kow maxkamadda waxay ku xukuntay cabdulaahi ooyow mayaane xukun dil oo xaddu liwaad ah labo xukunkiisa wuxuu ku sugnaaday qiraal adilada loo cuskaday kow xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam man wajadtumuuhu yacmalu camala qowma luudin faqtulu alfaacila waalmafcuula bih raahu lkhamsa sidoo kale waxaa fagaaraha la keenay askari ka tirsan ciidanka jubbaland oo la yidhaahdo cabdulaahi maxamed faarax kaasoo ay gacanta ku soo dhigeen ciidanka mujaahidiinta cabdulaahi ayaa maxkamadda ka hor qirtay eedda loo soo jeediyey waxaana lagu dhawaaqay xukunkiisa eedda loo soo jeeday eedaysana cabdulaahi maxamed faarax iyo jawaabtiisu ahayd mid qiraala waxay ku xukuntay xukunka soo socda koow maxkamadda cabdulaahi waxay ku xukuntay waxa uu ku dhacay inuu yahay fal gaalnimaa labo in lagu fuliyo xukun dil oo xaduridda ah xukunkiisa wuxuu ku sugnaaday qiraalkiisa adilada loo cuskaday qowluhu tacaala waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin suurat lmaa'ida aayadda konton iyo kow laba qowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu mri'in muslim yashhadu an laa ilaaha ila allah waannii rasuulu llah ila biixdaa halaat annafsu biاnnafs waalthayibu azaani waalmaariqu min addiini altaariku liljamaaca intaas kadib waxaa mar qura la fuliyey xukunnadii dilka ahaa ee ay maxkamaddu ku riday labada eedaysane waxaana uu jawigu ahaa sida tan allahu akbar
daraad ayay ahayd markii degmada jamaame lagu dilay nin saaxir ahaa iyo mid ka tirsan ciidanka jubbaland
sarkaal ka tirsan maamulka somalilan ayaa lagu toogtay magaalada burco ee gobolka togdher wararka ka imaanaya gobolka togdher ayaa ku waramaya in halkaas ay ka dhacday toogasho loo geystay sarkaal ka tirsan maamulka somalilan gaashaan la dhexe mursal miigag ayaa sarkaalka lagu magacaabeeyey waxaana uu ahaa taliyihii xerada kaarayaasha ee magaalada burco askari ka tirsanaa ciidamadii uu mas-uulka ka ah ayaa toogashada u geystay lama garanay sababta ka dambaysay toogashada u geystay askarigan sarkaalkii xukumayey balse dhacdadan ayaa si aad ah waxaa looga hadal hayaa guud ahaan gobolka togdheer gaar ahaan magaalada burco dowladda kenya ayaa sili ku wareejisay tuulo ka tirsan dhulka nf d iyadoo dadkii deganaa ay la'yihiin qaabbay uga baxsadaan cali aadan ayaa faahfaahinaya dowladda kenya ayaa sili ku wareejisay tuulada maykoreebe oo ka tirsan dhulka soomaaliyeed ee ay tan iyo lixdameeyadii haysato gaar ahaan mandheera dadka ku dhaqan tuuladan oo u badan xoolo dhaqato gaar ahaan ariga ayaa waxaa loola dhaqmay sidii xayawaanada oo kale ciidamo kenyaanti ah oo wata cagaf-cagaf ayaa burburiyey aqaladoodii waxayna sili ku wareejiyeen dhul ballaaran oo deegaan ah xitaa iyaga oo aanan dadkii ku wargelinin inay ka baxaan haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii tuulada oo ka warramaya dhibka loo geystay soddon iyo laba sanaa deganah wax ilaahay oonu aqlianahay ma leh dhulkiin ana degnahay ma shicibaa iga qaatay ma ogin ma dawladaa iga qaadatay kaa fanaan ku maxaa ku jiraa oo aan ku jiraa baad ma haysta biyo ma haysta nolol iima taalla waxaad yeelaysiin ilmihii go'doonay naga galay annaga go'doonaan galnay geerin waa la yaqaanaa nolol waa la yaqaanaa saan ha loola dhaama aqli mahan waxaan abii meelaan u doonnaa laheen baad meelaan u doonnaa laheen qofkii magaalada adoo baadka soo qaatay hidda loo istaaga ma soo geli kartid la dhahaaya kii kale gudahaas ku oodan yahay bannaanka uma bixi kara guryihii waa jajaban yihin waa durdursan yihin dhulka ay tuuran yihiin dad meeshii lagu dhalay joogaan nahay annaga say naga rabaan ma naqaano waxanna ooti ma dadkii soo doortaa meesha waan ku dhimanaynaa waa galaan ku noqonaynaa haddaad taraka noo keento tarakadaan rabnaa waa ku burburayna waan ku jijban aribaa noo degan xoolaa noo degan waan deganaa dad masaakiinahaa nahay mid ka mid ah wasiirada maqaarsaarka ah ee sheegaya inuu soomaalida ku matalo xukuumadda nairobi ayaa arrin wanaagsan ku tilmaamay tallaabadaasi isagoona sheegay in dhulkaas laga dhigayo jaamacad dowladda eriley dhulkama qaadan haysa ninka kontraktaga meesha tagay oo dhul uu tagay inuu oodo ma aha eriley wuxuu u tagay meesha inuu dhiso u oodo jaamacadda dhulka jaamacadda inuu oodo kenya ayaa barakicin ku haysa dadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa soo xiga xuduud beenaadka iyadoo doonaysa inay ku beerto arday iyo dad kale oo ka soo jeeda nairobi sababtana waxaa lagu macneeyey dhulkaas uu ku jiro khayraad badan mid ka mid een dheer garadka soomaaliyeed ayaa si kulul uga hadlay war uu madaxweynaha dowladda federaalka ah uga been sheegay taariikhda soomaaliya iyo etoobiya cabdulaahi yaasiin ayaa faahfaahinaya iyadoo madaxweynaha dowladda federaalka dhowaan uu ka been sheega taariikhda etoobiya iyo soomaaliya ayaa arrintaasi waxaa ka daba yimid islamarkaana aad u qayladhaaminaya qaar ka mid an dheergaradka soomaaliyeed ee xoogagaalka u ah taariikhda soo jireenka ah ee soomaaliya iyo etoobiya maxamed cabdulahi farmaajo madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ee dowladda federaalka oo ka qaybgalayay calaamasaarka ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa sheegay in etoobiya iyo soomaaliya ay leeyihiin xiriir soo jireen ah iyo saaxiibtinimo wanaagsan cabdulaahi ansaari oo ka mid a dheergaradka soomaaliyeed ayaa ka mid ahaa dadkii ka gubtay warka farmaajo islamarkaana wuxuu inagu soo booqday stuudiyaha idaacadda islaamiga alfurqaan si uu ugu jawaabo waxaanuu yidhi ninkaa hadlay oo weliba sheeganaya inuu madaxweynihii soomaaliya asagu hadda yahay waxaan leenahay kelmaddaas uu fagaaraha ka yidhi oo ka mid ahayd etoobiya iyo soomaaliya waa dad saaxiiba ah waa laba shacab oo walaala ah oo saaxiiba ah qarniyaal badan inay saaxiiba ahayeen oy xiriir soo jireen a lahaayeen ayuu ka sheegay meeshii uu tagay cabdulahi ansaar wuxuu intaa ku daray in farmaajo aanu u muuqanin madaxweyne soomaaliyeed ee markuu hadlayey uu u ekaa afayeen u hadlaya ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed
markuu ammaanta asaga kan xulufada ay yihiin kala duldhacay laga imaadana uma usan ekayn nin runtii u hadlahayo ummad uu mumathal u yahaye wuxuu u ekaa nin ninka uu u tegay oo abey ah u ah askari asagaa u hadlahaya ama afhayeen u ah saas buu hadalkiisii u ekaa soomaaliya iyo etoobiya taariikhda uu ka sheegayna been buu ka sheegay inuu been ka sheegayna adduunka oo dhan iyo ummadda muslimka ah waa og yihiin wuxuu intaa ku daray in soomaaliya iyo etoobiya weligood aanay saaxiib noqon xiriir wanaagsanna aysan yeelan oo cadowtooy ay ka dhexaysay
etoobiya weligeed soomaaliya saaxiib lamaynan noqonin asaguna wax sharaf ah oo uu ilaashaday oo runtii habah yaraatee u dhiman oo u harsan ma ay jiraan asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu hoosta ka xariiqay in dagaallo badan ay horay u dhaceen soomaaliya iyo etoobiyana ay dhex mareen waxa uu soo hadal qaaday qaar ka mid ah wararkii ay sheegeen hogaamiyaashii hore ee etoobiya ee ay ku sheegayeen amaba ku muujinayeen in soomaaliya ay ka mid tahay etoobiya ee aanay xor ahayn annaga iyo etoobiya weligana saaxiib maanan noqonin laga soo bilaabo kun iyo sideed boqol siddeetan iyo afartii dagaalkii baarliin lagu qaybsaday afrika gaar ahaan soomaaliya ninkii boqorka u ahaa etoobiya maalinkaas wuxuu ka qayb galay ma garanaysaa qaybsigaasuu ka qayb galay asagoo doonaya inuu soomaaliya gumaysto dabcan qayb baana laga siiyey ninkii ku xigay wuxuu ahaa xayle salaase ninkii yidhi buu ahaa soomaaliya oo aan gibir laga qaadaynin lama haynayo waa ninkii soomaaliya ku soo rogay inuu ka qaado dadka soomaaliyeed oo muslimka ah inuu ka qaada canshuur xoolahooda iyo dadkooda uu ka qaada ninkii ku soo rogay buu ahaa gumaysiga ka xun oo la samayn lahaa maxay tahay mise saaxiibtinimo weeye midaas etoobiya iyo soomaaliya ayaa weligood col ahaa waxaana dhex maray dagaallo waaweyn nin kasta oo madaxa ka ah maamulada dimuqraadiyadda sheegta ee soomaaliya ka jira waxa uu ku doodayaa in etoobiya ay saaxiib iyo walaal dhow la tahay soomaaliya cid uu dhaantan aan la arkaynin ha yeeshee waxaa biyadhaca warkaasi fahmaya dadkan dheergaradka ah iyo kuwa aqoonta diineed leh waxaanay sheegayaan in maamuladani gebigoodba ay marka horeba wakiil u ahaayeen etoobiya oo iyada iyo saaxiibadeed ay dhiseen warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan warbaahinta alfurqaan ayaa baahisay muuqaal hor leh oo ay kasoo muuqanayaan qaar ka mida ergadii wax ka soo xulay xildhibaanada dowladda federaalk maxamed ciise ayaa faahfaahinaya muuqaalkan waxaa kasoo muuqanaya aani maxamed ibraahim oo ka mid ahaa ergadii maamulka koonfur galbeed ku matalayay doorashada baarlamaanka dowladda federaalk wuxuu ka faa'iidaystay cafiskii xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona sheegay inay kaga toobadkeeneen allah falkii ay ku dhaceen haddaba waa kan aaney oo sharaxaya xildhibaanku uu doortay isagoo sheegay inuu allah ugu toobadkeenay bismi illaahi araxmaani araxiim
war hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe fahmi weysay soomaaliyey filinka gaalaade idacna dooradii madsha cusmaan jawaari waa gudoomiyihii hore baarlamaanka federaalka isaga aan gudoominimo mandoorane laakiin hildhibaannimi andoorade waa ka marka walaaquun insha allahu magi una ogaanay doorashooda dhiidin iyo fahmni markaasna ilaah dartiisa aan ka tooba sheegnay baaqiyo kala duwan oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab u jeediyeen ergooyinka ayuu ku soo aadayaa filimaanto ku saabsan ergooyinka isa soo dhiibay oo ay baahinayso warbaahinta alfurqaan warkii aad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda alfurqaanna waa inaga intaa